baabu mucaasharati اaswaaj waynu soo xusayn macnaha waryaha sida loola dhaqmayo dumarka xaasusta ah iyo dee xuquuqda ay isku leeyihiin ninka iyo xaaskiisu iyadoo aynu soo tilmaanay sharaxii aayadda ilaahay wuri wacaashiruuhuna bilmacruuf si wanaagsan loola dhaqmo si wanaagsaneydna loola dhaqmayo tafaasiisheedi waa sidaas markaa qofkii dhowr dumara qabay buu xusayey waxa uu ku yihi ta habeenkaa ole mooye ta kale inuu u gala maaha bilaa shuqli isagaa wax hawlo kala hayn fain dakala binnahaari haddaba hadduu maalinkii u galo lixaajatin muraad aw bileyli ama habeenkiibuu u galay lidaruuratin dhibaato ku dhacda awgeed jaaza waa bannaaya wailaa haddii kale falaa ma banaana maalintii waxaa la saamaxayaa buu ku yihi maalintii waxaa la saamaxayaa lixaaja markaa daruurada iyo xaajada waxa fudud xaajada maalintii haddii xoogaa muraada uu yeesho wuu u geli karaa xaaskii kale tii maalinkaa u lahayd mooye tii kale ka wadci mataaci aw icdaa'i nafaqa masel ama biilkiibuu soo siinaya ama alaabu soo dhiganaya gurigii xaafadii aan u lahayn maalintaas waa xaajo wey laakiin habeenkii uma geli karo xaajada habeenkii intuu tago oo xaafadii aan habeenkaa ulahayn intuu tago ma odhanayo xaajo iyo buraad baan laaya oo uma geli karo laakiin wuxuu ugu geli karaa lidaruuratin quswa baahi iyo dhibaato jirta ka maradi hal makuufka masel xanuun adag baahaya qoyskaa kale markaa de haddii ay cuduraysan tahay islaantii aan habeenkaa ulahayn de halkeedu ugu tegayo dakhtar iyo bal waxbuu raadin doonaa wailaa falaa wailaa haddaan labadan arrimood midna jirin falaa ma banaana uma geli karo wain aqaama lazimahu lqada dukuul baa la saamaxaye hadduu iqaamo sameeyo iskala fadhiisto oo halkaa ka sheekeeyo wuu qallaynaya le waxaa idin u galo dabeetana baahidii uu dabero amaba alaabtii muraadkiisii soo qabsado wuu iska nagaadayba oo xaafadaasu iskala jooga dee dareenkii iyo shakigii baa sii badanaya sidaa darteed qadaa ayaa lagu leeyahy oo tan dee laga tegey waktigana u lahayd ayuu u qalaynaya wain tazawaja jadiidatan hadduu guursado qofku afa cusub wa cindahu kayruhaa tu kalena wuu sii qabay qataca dawra wareegiibuu jaraya liljadiidati tan cusub buu u jaraya ninkan isagoo laba xaafo hore leh amaba mid leh buu mid cusub guursaday wareeggii wuu goynaya tan cusub buu horta dhowr cisho la joogaya iyadoo ay kala duwan tahay iyada ku dheer fa in kaanat bikran hadday inan tahay tan cusubu guursaday aqaama cindahaa sabcan toddobuu ag joogaya walam yaqdi mana qallaynayo toddoba habeen buu isaga hoyaanayaa sida xadiidkaba ku sugan markaasaanu toddobadaana soo qalaynaya wain kaanat ayiba tanuu guursaday haddii ay carmar tahay fahiya fahuwa bilkhiyaar khiyaar buu leeyahay bayna an yuqdiya an yuqiima cindaha inuu agteeda joogo sabcan toddoba cisho wa yaqdiya uu qalleeyo wa bayna an yuqiima halaas iyo inuu saddex ag joogo walaa yaqdi oo aanu qallaynin labadaasu khiyaar u leeyahy oo umusalama markuu nebigu la guursaday calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku yidhi haddaad doonayso toddoba ayaan ku siin doonaa habeen markaasaa kuwa kalena u qallayn haddii aad doonaysana saddexdan unbaad iska qaadan doontaa markaa sidaa uu nebigu sameeyey ayuu khiyaar u leeyahay zawju wa yundabu lahu ninka wax guursadayna waxaa loo suneeyey an yukhayirahaa baynahumaa inuu afadan door geliyo ayuu leeyahay macnaha tan lala guursaday ee tan la cusub ee uu guursaday inuu door geliyo oo idhaahdo toddoba dee qalla kula socda iyo saddex bilaa qalla ah bal mid un dooro sidaa umu salama uu nebigu doorgeliyay calayhi salaatu wasalaam waxa weeye halaa bilaa qadaa aw sabcun maca alqadaa waa taas fa in aqaama sabcan hadduu toddoba la joogo bialabihaa doonideediibuu kula joogay qada sabca toddobadiibuu qallaynaya oo markii uu doorgeliyay bay tihi dee aniga toddobaadii la jooga waa carash mar haddii ay dooratay toddobadaa kuwii kalena waa inuu usoo qalleeya aw biduunihi biduuni lid biduuni dalabne iyadu mamay doonine isagunbaa u toddobeeyey qada arbacan faqad dee saddexdii ay xaq u lahaydna way leeda afartii dheeraadka ku ahaana ilaan isagaa ku daree ha u qalleeyo walahu waxaa usugnaaday ninkii alkhuruuju nahaara maalinkii dee inuu baxo ila xidhnaanu maaye liqadaa'i alxaajaati waalxuquuq muraadyadiisa iyo baahiyihiisa si usoo guto meeshuu doonayana uu maro dee markuu qoyskan caawa la joogo meelahaasuu iska soo mari maalinta muraadyadiisana uu iska soo qabto ee macnuu maaha habeen iyo maalin guriga joog marka la leeyahay qofku dumarkii ha u cadaalad sameeyo midba habeenkeeda hala joogo waxaa laga maarmaana in horta habeenkii joogo laakiin maalinkii dee muraadyadiisuu iska soo qabsanaya marka mushkiladda waxaad moodaa soomaalida dee inay kaga timid iyadoo raggi iyo dumarkii labaduba xadgudubku is uu ka imanayo oo markii uu la guursado ayay iyaduna hinaasay hinaasihina wuxuu noqonayaa mid wixii uu xaq lahaa ay diidayso ama xuquuqdiisiibu dee aada moodaaba inay kasoo horjeedo waasaa dabeedna amarkiisii qaadan waayeyse naashisad noqonaysa markaa naashisad ay noqoto dee isagiina marmarsiyu helaya waa kaa markaa miyaradii uu dee iska agfadhiistay isna miweynadii dee waxa uu leeyahay haddii aan u tago dee waaba dagaalba darbigii iyada lagu lahaabay aniga igu fulinaysaa buu leeyahay sidaa daraaddeed ma ka agtegi karo markaa si aanay xaqeedii waayin iyaduna dee waa inay hinaasaha heer naashisanimo gaadhsiinaya iska daysaa mar leeba waxaa fiican isaga laftiisuna dee ilaa intu ka quusanayo inuu cadaalad sameeyo oo wixii ay xaq ugu leeda uu iska siiyo iyadu hadday doonto xaqeedii haba fulin weyda xaaqsani waman malaka imaan qofka addooma soo milkiya lam yalzamhu waajibku maaha an yaqsima lahuna inuu cadaalad sameeyo waajib maaha oo qasmigani waa xaq ay leeyihiin sida qur-aanku uu sheegay kuwa xaraa'irta ahi kuwa xorta ahunba xaqa leh laa fi libtidaa'i walaa bacda almabiiti cinda bacdihina waa xaq kuwa xaraa'irtii ay leeyihiin ma wayudabu waxaa la suneeyey anlaa yucailahuna min alwad inaanu galmadii ka casilin ee mid walba uu maro oo si ay u dhowrsoonaato cifaaf ay u hesho inuu soo wada maro oo imaaga iyo addoomaha uu bal xaqoodii min alwadi siiyo khawfan min alfujuur si aanay sina iyo wax ugu dhicin waxaa kaloo sunnaa an yusawiya baynahuna fiih inuu wadiga ku simo waa iska sunne muxaafadatan cala alinsaaf isagoo cadaaladda ilaalinaya addoomaha laftooda ilaa addoomihiina kamiyad badan bay noqon karaan ilaa dee way ka badan karaan afartii haddaba afadiioo markaa naashizad noqotay ayuu xusaya waidaa ra'aa min almarati ninkii xaaska lahaa markuu xaaskiisii ku arko amaaraati nushuus astaamihii fallaaganimada wacadahaa bilkalaam bal horta ha waaniyo ila ilaahay baa yidhi faciluuhunna horta waaniya waanadanoo dee waanaduna waana marka la idhaahdo de waa hadal degan oo daliilahoo natiijo qofkii loo sheegaya haddii waxaan uu ka bixi waayo wax ku dhici karo oo garnaqsi uu ku jiro laakiin huruuf iyo cagajuglayn iyadu waa qeyb ka mida tahdiidka tahdiidku waa qeyb ka mida ciqaabta haduu hajabo huruufo sanka ka galo iyadu taasi waa ciqaab unbuu mariyey mooyaane waana maaha iblaayo wixii aada xaq igu lahayd waa furiyey adigana wixii aada xaq igu lahayd kugu lahaa kaamahayo arrimaha noocaasna waad samaystay islaamkuna ma ogola haddii arrimaha aad ka hadhi weydo dee waxaa iman karta ciqaab waxaa iman kara dalaaq dee arrintan ka tanaasul dibna isugu noqo adu caatifadeeda waa inaanu kicinine waa qaybtii dejinta inuu wanaajiyo wey wacadaha bilkalaam wa in saraxat binnushuus haddii ay iska sii caddaysato diidmadii iyo markaa daaca kabix yeelidii ay yeeli lahayd adeeciddii oorinimo haddii ay sii diido oo ay tira ayy uu sheegaya hajarahaa fi lfiraash duuna alkalaam firaashkuu kala durkaya laakiin hadalka kalema tegaya oo wuu la hadlayaa waa la sheekaysan karaa waxbuu diranayaa laakiin firaashkiisu xaggaa u jiidanaya adahadaydeayaba kaga horeya oo xagga hadalka dee wahjuruna fi lmadaajic ilaahay waayi laakiin xagga hadalka nabigu waa diiday calayhi salaatu wasalaam labada qof ee muslimiinta ah inay saddex cisho wax ka badan hadal ku kala maqnaadaan hadal la-aan oo dee labadooda inta isqaabilaan un ay kala jeedsanayaan marka laba qof oo muslimiina haddii la idhaahdo dee ninkii afadiina way way soo gelayaan wa darabahaa waa karbaashaya edbinaya darban hayra mubarix kara edbin oo aan dhaawac lahayn laa yaktiru cadman walaa yajraxu laxman walaa yanharu daman wuxuu fasirayaa hayra mubarix wuu edbinayaa edbin oo aan dhaawac lahayn oo aan laf jabinayn hilibna aan dhaawacayn dhiigna aan ka daadinayn sida carabtunbu dee cigaalka iyo wixii lamidka ahaa unbuu ku edbin doonaa ama sun yaroo dee aan maas ahayn laakiin dee hangoolka iyo udubka iyo kuwaasaan iyagu meesha leegay la odhan jiray islaamihii hore udub xooggay qabsan jireen sida u dilay ama u dahray kuwa dee laga ixtiraasaya waa kuwa fuqahada qaarkood waxay raaciyaan darbigani waa haddii uu xafacay ina jaca hadduu anfaco waayo dee daaweyn baa la doonaya in waanadan iyo hijraankan iyo isdaba socda ay wax soo kordhiyaan laakiin haddii tijaab ahaan uu ku ogyahay in uu kasii darayo oo burburkii qoysku soo degdegayo dee wuu iska dayn doonaa wuu iska daynaya ilaan xukumka cillada markii hore laga damacsana inuu reer ku dawoobo oo bal ay dee edab ku qaadataaba laakiin haddii maano heblaayo abaa fara la isaaray arrinku uu ka dhacayo oo buutoy buuto wareerarkaa ay ka dudayso dee waabu iska dayn doonaa arintay miyirsanayso sawaa waxaa isku mid ah nashata maratan mar keliya diidaya aw takarara minha hadday ama soo noqnoqoya waa isku mid hadday mar diido iyo hadday dhowr jeer diido labada jeerba waxaa la odhan karaa iblaayo waa naashizu waqiila waxaa la laa yadribuhaa ma garaacayo ilaa idaa takarara nushuuduha marka diidmadani ay soo noqnoqoto ayuunbuu garaacaya laakiin garaaca farorta ayuu ku degdegi ee maraaxilkaa hore ha mariyo iyadoo tani ay u bannaan tahay haddana nebigu calayhi salaatu wasalaam maray dumar badani soo cawdeen oo guriga ay ku wareegeen nebiga iyagoo ka cabanaya raggooda oo qaarkood dangadeeyeen waxa uu lahaa ogaada kuwaas kuwa idinku wanaagsan maaha khiyaarukum khiyaarukum liahli wa ana khayrukum liahli waxaa idinku wanaagsan ragga xaasiskooda u fiican aniguna xaasiskayga anigunbaa ugu fiican buu nebigu leeyahy oo mid u cadaalad sameeya anigaa u fiican buu rasuulku yii sala allahu calayhi wasalam markaa dhibkaasaa dee yimid oo raggiina gabadfal baa ka yimid xagga shaqala-aantiisa iyo balwadda faraha badan iyo dayacaadan ubadkii iyo afadiiba u dayacay ee uu iska fadhiisanayo meelo iyadoo laftigeediina nushuuskan baa dee waxeedii luminaya oo nushuuskani waxa uu ridayaa xaqii aan ahayn sadaaqa waxyaabihii nafaqaadka soo socda ee baabkan uu ku sheegayo o dhan buu ka turay ayuu ka tuuraya oo masaxaya baab nafaqaat halkana waxa uu ku sheegayaa wixii bii lahaa ee qofka lagu yeelan lahaa markaa nafaqadaas oo afar qaybood mid la siinayo roorida ama xaas iyo mid la siinayo mamluuk adoomihii iyo xoolihii iyo mid la siinayo qariib oo qofkii ay isxigeen iyo mid ubadka la siinayo markaa wuu kaga hadlayaa baabka inta soo haray kii orida ayuu kaga hadlayaa fasalka yajibu calaa shaksi dakara kaana awusa u leeyahayna nafaqata almamluuki walqariib buu kaga hadlaya ta afraadna baab alxadaana oo soo socda axaqu nnaasi bixadaanati طif alom ayuu kaga hadlaya waana yaro kala duwan yihiin amaba fawaariq bay leeyihin nafaqat lqariibi walmamluuk oo dhinac ah iyo nafaqada zawjada fawaariqdooda waxaa ka mid a sidaad masrigaba ku arki doonta waxyaabaha kale ay ku kala duwan yihiin oorida iyada waa qadaraya siiba madhabkani sida aad arki doonta way qadareen laakiin qofka qariibka ah ee xigtada ah waa wixii ku filano qariib marka la leeyahayna waa asalkii iyo faraci cinda hada almadhab madaahibta kale xawaashiday ku daraan walaalihii iyo dee haddaanay waxba haysan iyagana biilkoodii waajibku kugu yahay bay leeyihin laakiin qoladani iyagu asalkii iyo faracii unbay ujeedaan marka qariib wax la siinayo way qadarantay markaa nafaqadii sawjada laakiin tii qariibku ma qadarne waa waxay ku filano farqiga labaad waxa uu yahay haddii matal nafaqada qariibku maanta iyo berri iyo saatan aanu waxba siinin qofkani dayn kuma noqonayso maalinta dambe u yimaado unbuu bilaabaya zawjadu laakiin wuxuu ku odhan doonaa dayn bay iyada tahay oo ma dhacayso qofka qariibka ah haddii uu cid kale wax siiso oo meel kale uu wax ka helo wuu kaa dhacayaa biilkiisa mar hadduu dee dhargeyle waa wuxuuna u baahnaa wax cune laakiin tan zawjada haddii ay cidday doonto wax ka hesho oo aanay kuuba baahnayn marle waa lakugu leeyahay un biilkeed marka waxaad arki karaysa in aada islaamku ugu dadaalay xaaska arrintaasina meesha waxa ay ka saaraysa xumaantan dee reer galbeedka iyo xadaaradooda xun ay soo kordhisa horumarka xun ay sheeganayaan dee waa macnaha dib u dhacaya in afadiina ay shaqayso isagiina uu shaqeeyo oo xaaskii iyadoo dee hawshii ubadku ay ku dhacayso iyo xamligii iyo fooshii iyo wax waliba iyo tarbiyada ubadka haddana in shaqana loogu daray dee qur-aankuna waa ka warramaysaa baaba nafaqa marka uu xusayo tii xaamilad ahayd in la siinayo ayaa ilaahay uu ka hadlay tii markaa ciddo tirsanaysa in la siinayo tii la qabay in la siinayo alrijaalu qawaamuuna cala annisaa bima fadala allahu bacdahum calaa bacd wa bima anfaquu min amwaalihim wa bima anfaquu min amwaalihim waxyaabaha qawaamnimada loo siiyey ama mudakarnimada iyo maamulka qoyska ragga waxa loo siiyey ayaa waxaa ka mid ah dee inuu yahay markaa xoolihiisii bixinaya ee isaga ay saaran tahay mas-uuliyaddan ugu culus oo ah al-iqtisaad yajibu cala zawji haddaba waxaa ku waajibaya ninkii xaaska lahaa nafaqatu zawjatihi yowman biyowm inuu xaaskiisii biiliyo maalin iyo maalinka ku xiga yowman bacda yowm oo joogto ay noqoto taasaa laga doonaya xataa islaamku tanuu ku xidhay guurka laftiisa oo qofku haddii aanu nafaqadan karayn dee waa ka markaa nebigu kula talinaya inaanu lugoynin ruuxaa dumarahoo aanu kasoo kaxaynin reerkoodii ha biiliyeen iyagu siday usoo korinayeen ay iska daayaan yaan la isla cadilmin yaa macshar ashabaab man istataaca minkum albaa falyatazawa albaa qofka karaya masaariifta iyo meherka laakiin labadaa haddii aanu karayn dee inuu iska daayo facalayhi bisawm fa inahu lahu wijaa soomkaa ha isku ha ku jabiya markaa shahwadiisa soomkaasaa sunana u noqon doona tanna ka yarayne fain kaana muusiran haddii uu yahay mid maalqabeena lazimahu waxaa ku waajiba qofkan muddaani laba dheglay oo min alxabi almuqtaar firida la cuno ah fi lbeled wadankaa firida lagu cuno ama beriisa ahda ama hadhug ama arabaki maalin walba waa inuu siiyaa laba dheglo wain kaana mucsiran haddii uu yahay mid faqiira famuddun maalin walba dheglay bay ku leedahay wain kaana mutawafitan hadduu yahayna famuddun waa nisf waa dheglaya bar marka taqdiirka noocana ee waktigii nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu shabahayay sidan aynu iminka waxu isticmaalno oo meelunba wax la iskaga wada karsanaya ninka iyo xaaskiisu ay wax ku wada cunaya laakiin fuqahadu meelay ka eegeenba amaba waa laga yaabaa in casuurtii sanadka qaarkood ay bacd alqadaaya oo soo baxay awgeed loo qadaray ee waktigaa hore may taqdiirkani jiray marka haddaba si aanay u dayacmin ruuxii dumarka ahayd wixii ay u baahan tahay raashinnimo ay ugu baahan tahay wadankaana lagu cuno haday bariis tahay haday baasto tahay si ay kan kale ee markaa rabsiri hanuunkiiyo waa inuu dheglay laba dheglay iyo mid iyo badh saasaa loo kala qaado wayalzamuhu maca dalik raashinkaa waxa ugu daraya ujratu axmi waalkhabs waalod intaa mushqaaladoodana waa inuu ugu daraa oo dee wixii lagu ridqaya hadii lagu cunayo daqiiqnimo ama la dubanayo ama shuuro laga dhigayo waanu bixiyaa taxaanada ama ridiqa lacagtiisa iyo dee biyihii iyo milixda iyo wixii lagu qooshay iyo idaamki saliid iyo subag dee kalba mid kasta a calaa xasabi caadati lbalad wadankaa isaga ah kalba dee wixii lagu isticmaalo ama wuxuu uga jeedaa macnaha idaamka marba subag baa lagu darsan karaa marna saliid way xisaabiyeenba markaa qaylinka ahaa iyo bisaylka ayay intiiba ka hadleen waa xisaabiye haddii laakiin dee sideena loo kale ay iska tahay oo marba sidii ay wax u wada helaan ay u wada cunayaan way fiican waaba la odhan karaa iminka iyagaa dee maamulka iska leh oo ninkii dee intuu u dhiibo wixii u helo inay markaa iyadu un mas-uul uga wada tahay hawshan karinta iyo inay reerkao dhan mas-uul uga tahay mawduuca noocana dee haddii loo galana waa qorqodunba soo baxay qarqode macnaha diidsa qarkeedu qodayaa wey marka in iyada un loo daayo wixii adduun ahaan u heli karo sida xagga dambe inoogu soo waa ka soo sheegay yadeed calaa xasabi caadati lbaled baa lagu xisaabtamaya magaalada la joogo sida biilashu yihiin min allaxmi waduhni wagayri dalik hilibka la cuno iyo subaga iyo wixii lamid ah ee kolba wixii meeshaa lagu isticmaalo unbaa la wadaya katamri waljubni fusuushaa markaas iskhilaafaya fain taraadayaa haddii ay iskula raali noqdaan calaa akhdi alciwad in lacagnu la qaato can daalika raashinkaa in la iska dhaafo lacag la qaato jaaza way iska banaanta waa sideenna noo kale oo waxaa lagu heshiiyey ama caadada uma tahay dee wixii uu helo inuu raashin qalaalana soo dhigo dee biil la siiyo amaba lacag biila unuu siiyo dee iyadu raashinka iyo waxa kala duwan ay isku soo habayso waa wax iska banaan wey calaa ayati xaal ucaashiruhuna bilmacruuf waata la doonayo si wanaagsan inay u wada noolaadaan oo hakrashana meeshii ay ka baxdo isla markaana iyadii u raali geliyo kolkaa nafaqadan qaybaheeda oo toddoba sideed meelahaas waxyaabaha ay ku leedahay ku isdabagelinaya maskankii oo gurigiia iyo malbadkii wixii ay xidhanaysay aalaatu tansiyinkii qalabkii ay isku qurxinaysay iyo alaatu tandiifkii way isku nadiifinaysay dacaamkii iyo sharaabkii iyo idaamkii iyo waxaasoo dhan baa la isku daraya marka a dumarkan uu leeya dee intuu isagu taksiimad weyn halka ku dhufto oo iska fadhiisto mishin shaxaataba iyadana uu odhanayo balbacadka fadhiiso soo xasili qofka iyada dhabta ku hay walahaa haddaba waxay leedahay maa taxtaaju ilay alla waxay u baahan tahayba ninkan way ku leedahay oo min aduhni lira saliiddii madaxa la marinay wasid iyo caleentii gobkii lagu maydhanay iyo walmest garhfeedhi wasamani maa iliktisaab iyo biyihii lagu maydhanaya lacagtoodi waxaan oo dhan ba way ku laaba qadiyadu maaha oo keliya macnaa kuleeyahay raashin lacuniyo waxane qofka bani aadamka ahay wixii daruuriyaadkiisa ahaa ee u baahnaayo o dhan ayay markaa ku yeelanay oo waktigaa hore waxaa la isticmaali jiray sidr aalkan qasilka la idhaahdo dee marka la walaaqo waa kan intoo la daqiijiyo la walaaqo wuu xooriyaa waa tan meydkaba lagu nadiifiya lagu maydho ama qofka xabta yeesha iyo dee madaxa uu iskaga maydho marka saabuun buu waktiga ahaa siduu nebigu calayhi salaatu wasalaam markii ay qofku isdaahirinaysa u lahaa sidrigeeday qaadanaysa kan dee haddaba wixii kolba la isticmaalo ama shaambo ha ahaado ama saabuun cadar ayuunbaa dee sidrigiia laakiin lama odhanayo dee sidri iyadoo aaka la isticmaalayan qalabka dadawaroo dee subarmarketka laga soo iibsanayo waas muddo isaguna yimi doona mishdiguna waa wixii lagu feedhan lahaa iyo biyihii markaa dee dadku uu ku maydhan lahaa iyadoo ay ku maydheen tartiiba loo jeedaa waa taas waxaa runtii aada loogu nuxnuxsanaya waa fuqahada ay u eegaya markii nebigu calayhi salaatu wasalaam nin uu yimid ee uu yihi dirham baan hayaa waxa uu ihi anfiqhu calaa nafsi bal horta adigu cun dirham labaad baan hayaa buu isaga laftiisaaba ninkani jarajarada si wanaagsan u miisaamayey markaa waxa uu ku yidhi zawjadaada sii dirham saddexaad baan hayaabu ilmahaaga yar siibu waladaka sagiir mid kalaan hayaabu ee dadka kugu sii dhow adnaaka fa adnaaka saa u sii marka xataa ubadkii waxaa ka horeynaysa iyo aabihii hooyadii iyo kuwaasoo dhan iyadaa ka horeynaysa islaamku siduu uxilqaaday arrinkeedana uu u ilaaliyey ayaa markaa halkaa ka arkay way sii xisaabiyeen fuqahadii oo bal way kala saareenoo waxay idhahdeen in kaana sababuhu usliga sababta keenta haddii uu yahay jimaacan aw nifaas hadduu ku waayahay oo sababtan ay ka maydhanaysaa uu yahay jimaac amaba nifaas de isagaa sababu ahaa nin kale wain kaana sababuhu xaydan aw gayra dalik xalay la maydhanaysaa haddii uu yahay xayd iyo dee waxyaabo kale oo iyaduna ay ogtay sida jumcadiiy wixii lamid a amaba hawlo kale lam yalzam de isagii kuma waajibo sababtiisa ma leh sababtiisa ma laha ee kuwani waa qaar iyada la xidhiidha oo dee xaydkana isagu kuma keenine waa mid ilaahay uu ku waajibiyey hablaha ilmo beriaada siday u dhan yihiin wixii xaqii ka xishood ma leh walaa yalzamhu waajibkuma aha samanu qiil lacagtii udgoog cadarada iyo baarafuunkii ku ah walaa ujratu abiib dhakhtarka ujradiisiina waajib kuma aha dee waajib haddii la afiyo waxaa ku xiga u maxay sunne sunne haddii maaha la idhaahdana dee waa mubaax wey markaa waa u sunne un ila waajib waa wixii markuu qof ka taga xaaraana ku dhacay loona ciqaabay sidaa darteed waa u sunne waana iska fiican xaaskiisa inuu dee wixii isku udgoonanaysiyo alaabteeda siiyo markay xanuunsatana uu dhakhtarka geeyo walaa shiraau ladwiyati wa naxwi dalik daawada ibinteediina waajibkumahe waa sunna un isaguna iyo wixii lamid ah oo waa iska waxyaabo dee markaas la odhan karo haddii aanay sawjo ahaynba way u baahan lahay wayajibu lahaa waxa u waajiba ruuxii dumarka ahayd xaaska ahayd min alkiswati dharka xaggiisa maa shay baa u waajibaya jarad bihi alcaada fi lbalad wadankaa isagaa waxay caadadu ku dureertay ee dumarku ay xidhaan loo xidho wey oo min hiyaabi lbadan walfarsh walqitaa walwisaada kuwaasoo dhan iskale hiyaab ilbadan dharka wixii lagu xidhanayo oo wixii ay xijaab ka dhigtaan dumarkaasi ee caadi u ah unbay ku xijaabanaysaa iyaduna oo isaga waajib ku ah inuu u iibiyo marka ka dibadda loola baxayo la eego ka guriga lagu joogaya haddii ay duruuc tahay iyo googolada iyo dee foodada iyo wixii guriga lagu joogayana wixii caadatalbeled lagu isticmaalo wey laakiin dee kadibada loola baxayo isaga caadatalbeled haddii ay khilaafsan tahay inuu dee xijaab yahay oo aanu xijaab ahayn isaga lama waafaqayo oo alcaada muxakama qawaacidda shantaabay kamid tahay caadada in wax la raacaya ay tahay idaa lam tukhaalif isharc markaana sharciga khilaaf markaa dee sideenan oo kale duruucda khafiifka ah ee dibadda loola baxayo halkii ay xijaab ka gashan lahaayeen waa caadatulbeled aha iska xidhata lama odhanayo ee xijaabkii sharciga ahaabay ku baxaysaa xidhanaya kaasaana lagu leeyahay oo u iibinaya amaa wixii guriga lagu joogayo waa wixii dumarku xidhaa xagga furaashkana waa sidoo kale haddii cawo la dhigto iyo haddii saan la goglado iyo haddii furaash la qaato khitaarkuna dee isaguna waa sidoo kale wixii markaa dusha la iska saarayo ama markay baxaysaba ay hagooganayso amaba dee go-yaashii iyo bustayaashii iyo kuwaas khitaarku waa kuwan oo noqonaya wisaadaduna de waa kii la barkanaya agu gogoshii guriga iyo kuwii dabada calaa a markaa halkaa waxaad ka fahamtay qalabkan la dhigaya guriga gogosh iyadaa yeelanaysa way isku qabsadaan markay isfuraan oo inoo qayb unbay ku intihootaay laakiin kol haddii uu camiray guriga oo daahyadii furaashadii iyo waxaa waa isaga daynaya oo iska qaadanaysa maxaa yeelay waa in ay xaq ulahayd bahi oo waa kantee kusoo daray calaa xasabi maa shay marka laaga yaliiqu ku haboon u cunlama biyasaarihi wa icsaarihi hodantinimadiisa iyo faqiirtinimadiisa hadduu qof fadana yahayna waa inu gurigii alaab doora soo dhigaa oo gogola hadduu qof faqiira yahayna inta awoodiisa ayuuku keenaya mar walba cala lmuusiri qadar wa cala lmuqtiri qadar liyunfiq duu sacati min sacati waman qudira calayhi risquhu faliyunfiq mima aataahu llah wsa wayajibu waxa haddaba waajiba intii markuu ka soo hadlay waa nafaqadii la bixinayay usluubka loo siinayo iyo waktiga la siinayo ka hadlay wayajibu waxa waajiba tasliimu nafaqati ilayha inuu biilka siiyo min awali nahaar maalinka bilowgiisa ila suuqaa lala galaayo cashadii iyo qadadii iyo waxaa marbaa lasoo wada iibsadaaye inuu sidaa u siiyo laakiin haddii uu dee sida mael dabeda oo kale waxaa la isticmaalaa toddobaadkiibaa dumarka loo dhiiba markaa toddobaadkiiba wixii khufradii iyo waxoo dhan ay soo wada iibsanaya maca hilibku alaajada lagu ridanaya marka haddii caado ay caynkaa tahayna waa inuu toddobaadkiiba mar siiya diilkeeda wa tasliibu lkiswati dharkaa xidhanaysana waa inuu udhiibaa min awali lfasl fasalka awalkiisa fasalku kan la akriyaye faslun tan aynu ku jirna maahe sanadka afarta sala rabiici iyo sayf iyo shita iyo khariif gugi iyo xagaag iyo dayrti iyo jilaalki saddexdii biloodba marba waa ratiraya waa u iibinayaa dee dharkii ay gashan laha marka saddexdaa bilood bilaabmaan waa inuu arasbaxeedii halkan u dhiga fain acdaahaa haddii uu siiyo kiswatan kiswata muddatin fasal dharkii buu siiyey saddex bilood dharkeed buu siiyey oo heblaayo ku iibiye qaado fabaliyat qablahaa markaasay ka soo baxday si ay hirig iyo meel ay martayba lam yalzamhu ibdaaluha inuu bedelo laguma leh oo dee iyadaa degdegtay intii ay fasal bay ku lahayen waa tan markiiba ka soo baxday dharkii idlayd marka isagii lama odhanayo islaantii way hodan tahay ku iibi haday ku jeexjeexday buu dee iyaa u taala wain baqiyat bacda almudda dharkeedii hadday iska haysato iyo horaa u cusub lazimahu tajdiid ragga lagu haystaano waa tani ee inuu cusboonaysiiyo wey dharkii fasal kii hore ay haysataa iyo kii kal hore iyo kii loo soo diray iyo waxoo dhan waa iska haysataa isaga waa lagu leeyahay oo way ka doonaysaa un mar walba agaa xadiidkii unbay dee midacsanayaan ahaa mar kastooba xiibsanaysa adiguna markii nabiga la weydiiye xaqa uu qofku xaaskiisu uu ku leeyahay ninka markaaba xiis dharka iibsanaysaba dee waa inaad iyadana uiibsaa markaad wax cunaysana waa inaad wax kiisa markaa sida qaalibkaa qof dee saddexdii biloodba mar ayuu dee dharkii iska bedelaya oo dharkan lagu xisaabtamayaana dee waxa uu ahaa bedlada iyo laba iyo waxaasaa la xidhanaya ile imika waxaa laga yaabaa qofku inuu shundad iska hayo oo saddexdii biloodba labisu mar xidho aba iska dhici kartaba si dadkiisuu farabadanya dadka qaarka laakiin markuu qofku leeyahay ha labiso uu qasaasho ama laba labiso isku bedesho ee waa suuragal saddexdii bilood inay isku bedelaan dhinacaasaa laga eegaya deg degana xaguu ka socda hawla tajdiidun baa lagu leeyay inuu cusboonaysiiyo walahaa haddaba iyaduna xaq waxay u leedaha oo kale an tatasarafa fii kiswatihaa dharkeedan inay ku tasarufto bilbayci wagayri inay sii iibisa iyo ay ku qaxwaysado hadday doonto iyo inay cid siiso laakiin ma odhan karo intuu islaantii calaam maalin walba dhar baanu ku iibinayna adiguna dadka qaraabadaadaabaad siisiinaysa ood bixinaysa saadna weydiinaysa isaga wuxuuna ku xisaabtamaya fusuushan iyo sanadkii baynu laba saddex afar jeer ahla tiro ayuunbaa laga doonaya laakiin way milkiday kol haddii ay waxaan milkiday sidii meherkeediina dee iyadaa xor u ah meeshay doonaysaa marso wayajibu laha waxaa kaloo xaaskii waajibaya suknaa miliha dumarka lodkeeda ah gurigay galaan oo kale oo dee way yar kala duduwan yihiinoo midbaa laga yaabaa inuu taajir dhalay amaba laga yaabaa inu caalimiin dhalay ama qof dee dad barooqaysan ka dhalatay markaa taas oo kale dee marka lagaa bulcawskana way ku yara adkaanaysa ama in ay hore isu seegaan baa dhici karaysa adigu anzilu naasa manaasilahum buu xadiidkii ahaa dadka halkooda dejiya dadka marka la ydhaa annaas rag iyo dumarba way noqonaya markaa qofkii haddii mustawihiisa nololeed uu sarreeyo hoos loo celiyo diiq buu ku dhacaya iyo cihiiri buu gelaya haddii mustawihiisa hooseeyo kor loo qaadana inuu kibru aftoobaba waa suuragal oo mucaawiya ayaa afa guursaday reer baadiye ah kolkaasaa dee isaguna waa kii madaxda muslimiinta ah wuu soo kaxeeyey fooq dheer buu saaray marka dhar qaaliyana dee waa siiyey durbaanadii iyo waxyaabihii dee agtooda madaxda laga garaaci jirayna waa iska jireen halkii ay ciyaysa iyo waxaa ka maqli jirteen isada yaryaroo carbaysan baa agteeda ka dhawaa kabayday markaa timid waxay lahayd labaytun takfiqu larwaaxu fiihi axabu ilaya min qasrin muniifi buul caws dabayshu sidaa ay uga sanqarinayso ayaa ka jeclahay fooqan dheer bay wa aswaatu riyaaxi bikulli fajin axabu ilaya min naqri dufuuf dabayshan buufta hayse ee xagaaga ee reerbaadiya hayse ayaa waxaa ay ii dhaantaabay tiri durbaanka agteeda laga garaacayo waqitun aluufun axabu ilaya wakalbu yanbaxu duraaqa duuni axabu ilaya min qitin aluufi ay meelaha agteyda ka cida baadiyaha baa waxay ii dhaantaa bahalkaa yare een bisadaa yare agteyda mawda ka hayse ee ka ciyaysa walubsu caba'atin wataqara cayni axabu ilaya min lubsi shufuufi bahashaa weyne qarraflehe reer baadiyo ay xidhaane marada ah jilbaabkaa weyn ayaa dharkan jilicda sana weysiiyey xariirtaaba kaygaa baadiyahan ka jeclaabay markaa way soo wadaa waxay tihi wakharqun naxiifun min bani cammi axabu ilaya min ciljin caniif inan yar oo ilmaadeerkayo reer baadiya oo iskaba taag daranoo weyda ayaan ka jeclaan lahaa ninkan qalafsan ee filis bay tihi markaas markaasu dabeetana macaawiya yihi maa radiya xataa jacalatnii cilja ciljiguna qayb gaalada ka mida sawirkood buu ahaa markaa may raali noqonin buui ilaahay magacaa xun bay igu sheegtay fadallaqaha markaasu dabeetana iska furay markaa waxay namuudaj ama tusaale u noqon karaysa dee qofkii anzilu naasa manaazilahu qofkii darajadiisa dejiya marka la idha hadii la dhaafiyo waaba iska suuragal in kibirkaasi yimaado ama tiisiba la qabso u darsado waxa uhi marka wayajibu laha sukna miliha sukna miliha dumarka iyadoo lamidii meeshay galaan wain kaanat haddii ay ahayd tukhdamu fii bayti abiha aabaheed gurigeeda markay joogtay haddii loo shaqayn jirayna lazimahu ikhdaabuha inuu dee jaariyada u qabto wey i gurigee xaafadooda markay joogto jaariyada u shaqayn jireen dee qofkii tacbiya ku dhicin imkana way sii cuslaatee ha u shaqeeyo oo dee cid maaragtay shaqaala ah ha u sameeyo wa talzamuhu waxaa ku waajibaysa ninkan sawjka ah nafaqat lkhaadim mid shaqaalaha hadday iska wadato idaa kaana milkaha marka ay iyada iska leedo oo maala dee waktigii ay jeri jireen addoomuhu addoon bay iskaba leeday markaasay iska wadatay oo waxyaabihii sodohda ay ka daba keentay ayay ka mid ahay markaa taasaa u shaqaynaysa dee inuu taa diilkeeda iyo dharkeeda iyo waxeeda siiyo ile kollayba tumushqaayadabu bixin lahaaye id lagu leeyahay wey waana dee iska daruuriba shaqaalaha kolka reerkii uu ballaadhuu bato dee cid gurigii ka shaqaysa iyo cid hawshii qaabisha waa labadiiba waxa weeye markaa wax daruuriya haddaba in kaloo dhan waxaa lagu jihaystaa un sawjka baynu ku jihaysnayn intii hore o dhan waxaasaa lagu leeya waxaasaa lagu leeyahay islaamtan ay goormay waxanoo dhan iyo adduunkan iyo alaabtan isku dhaaban yeelanaysa bal waatan warkeeda wainamaa talzamhu nafaqatu biilkan iyo waxaan faraha badana ilaa tobanka qaybood ninkii waa lagu yeelanayaa afada qabay idaa sallamat ilmar'atu nafsahaa ilay marka ay nafteedii u qadisa ninkan aw caradat nafsaha ama markay nafteedii u bandhigtay calayhi isaga oo ay tidhaahdo diyaar baan wuu meheriyey dabeedna waxay tidhi aniga waxba igama xidhna iyadiiyo sodohdii iyo aabaheedba waa diyaar in la wareejiyo markaasuu biilkii bilaabmaya laakiin haddii ay yidhaahdaan lagu wareejin maayo mika inantu way xanuunsanaysa amaba way yar tahay ama fujaano badan baa la samaynaya isaguna ugu jaakin isagana bil lagu malayntaa kol haddii aan aanu ka helin inay diyaargaroobeen maalinta ay diyaargaroobaan buu biilki ka odhanaya saa iyadoo xaafadeeda iska joogto ilan isagaa la wareegi waaye ayuu markaa uxisaabinayaa xaqeediio toddobaadkiiba maruu siinaya haylaawi taa waa aku wuxuu laydhaha weli lamaa soo wareeginoo daxalaykamalahay waaya aw amase caradahaa waliyuha iyadiibuu qadimay weligeedi ayaa yidhi heblaayo waa ku gelbinaya goorma in kaanat sagiira haddii ay yar tahay asal dee way yar tahay marka iyadii ma samayn karto dee carda nasiiha ee weligeedii ka mas-uulkahaabaa waxa uu leeyahay waa ku gelbinaya haba yaca sagiira lam tablu mumkin takun zawja wax maanici dee ma jiro iska korsan karaa markaa kol haddii dee weligii uu la diyaariya iyadana waa lagu leeya biilkeeda ise u kaxaysan waayu iska dahay sawaan waxa isku mida kaana zawju kabiiran ninkii ahaaya mid weyn aw sakiiran ama ku yar ahaaya kaa yaroo laa yata'ataa minhu lwad wadigiiba aanu ka suuroobay qofkan zawjkan kol haddii idantani ay su u ogoshahay inay xaggiisa u wareegto biilkii waa lagu leeyahay ninkani ama ha yaraado ama ha weynaado hadduu doono haba yaraado oo hawshanba yuu geli karaya ila way jiraan dad yar yaroo lixaaja iyo baahi timi awgeed la isugu guurinayo masal isagii waxa uu yahay mid yar oo maalqabeena markaa dee in loo raadiyo tulladkiisa oo lana korto lana shaqayso amaba u adeegto oo wax la xisaabiso hawshan u wadda way iska dhici karaysa saqiir tazawaja saqiira alla yaala mana ku dacwii karo dee saqiir baan ahayoo laa yata'ataa mini lwad ma odhan karo maxaa yeele waxaa la leeyahay dee xaggaagun bay ka cadilantee xagga ilanta maaha xaggeeda maaha waa xaggaaga saa darteed mar haddii cabsila jiro iyadiina ay diyaar tahay fasaalixaatu qaanitaatun xaafidaatu lilgayb markaa kol haddii mudiicaday si hada salaam waa lagu leeyahy laakiin mar baana yeelanay markiina waa ilaa an tusallama in la qadimo inantii mooyaane wahiya sakiiratun iyadoo yar walaa yumkinu wadcuhaa wadina ma suuroobayo carbeedkiisaasun baa lagu daynay falaa nafaqata lahaa markaa iyadu biil ma laha oo sakiira ahayd ninkanina dee sawjkuna waa kabiir marka isagii diyaar buu yahay dhan walba waa ka diyaar isagii laakiin inantii baa yar oo berigii hore markii dumarku ay yar qaaliga ahayn amabaa yaraaye waxaa dhici jirtay inuu inan yar ka doono cid kale amaba isagaba la siiyo dabeedna la yidhaahdo haddii ha kuu korto amaba korsaba in la yidhaahdo iska kaagu markaa maadaam iyadii aanay dee kalmadii xaggeeda waxba ka suuroobay bay xaggeeda hawsha ku cadilan tahay dee nafaqadii ixsaan wuxuu ku siiye mooyaane tii waajibka ahayd baa dhacay ile qadiyadda laga hadlayaa waa tii waajibka ahayd waxau haddana yidhi washardu daalika aydan goorta nafaqadaasi ay ku waajibayso waxa shardiga ku noqonay mar kale an tumakinahu inay isagii isu qadinto atamkiina taam tamkiin dhammaystiran ogolaansho dhammaystiranoo meeraysi ku jirin waa inay iyadu ogosho bixaysu laa tamtanicu minhu fii laylin aw nahaarin marnaba waa inay markaa aanay dee iyadu diidin habeen iyo maalin haddii aanu te jirin cudurdaar ay iska leedahay cudurdaar haddii uu jiro oo cudurdaarkaa ay u diidu isaguna ka boodsan yahay dee markaa iyadaa gar leh naashiso kuma noqonayso xayd baa jira marad baa jira maalic kale ayaa jira markaasu isagiina doonaya inuu jiirsiiyo dee shardigaas waxaa markaas codsigiisa waxa ka weyn shayga xaraamta falaw nashazat falaw nashazat walaw fii saaca saacadda ha ahaatee haddii ay dee qaalinta noqon weydo aw saafarat bikayri idni ama ogolaanshiyihiisa la-aantiiba iska socdaasha gaar iska fuusha aw biidnihi ama waabu fasaxee lixaajatiha waxay u socdaanaysaa muraaday leedahay noocay doonaysa ha ahaada ama safarkeedii ama soo xajayso ama haddaa cabsanaynayso aw axramat ama way iska xidhatay xaj bay iska xidhatay aw saamat tatawucan bikayri idin ama waaba iska soontayba soon oo aanu fasixin aw kaanat amar ama qofkanuu qabaabo waxay hayd adoon fasalamaha sayidu layla sayidkiiba habeenkii uu qadimo maalinkiina yushaqee buu dhahda saf salaa nafaqata lahaa dhowrkan masalo oo dhan biiba yeelan mayso dhowrkan masalada dee ninkii waa cadilay hawshiisii uu doonayeyna dee uma hayso sidaa daraaddeed diilkii waa ka dhacaya naashisa ayay noqoto ee wixii ay xaqeedii ku mutaysan lahayd ma hayso ee xaqiisii bay noqotay idan jazaau sayiati sayiatu miluha isagu wixii tatawuca iyo dee khayr uu sameeya waa halkeeda wujuubkii u dhacayo ama bikayri idni bay safartay oo dee kolkaana waa nooc nusuus amaba muraadkeedaba safar wuu jiraaye muraadkeeda ayay u safartay oo muraadkeeday u socotay xaj bay iyadu iska xidhan ee markaa cid kala raacaysa maxaarimteedii soo sunnaabay soo biqayri idnihi bay ku soo intan oo dhan malaha nafaqo xadiidku waa kii markaa sheegay waajib mooyaane sunne inaanay afadu soomin soon sunno ah iyadoo sawjkeedu xaadir ilaa inuu fasaxo mooyaane labadan qof xaqa ay isku leeyihin aada buu u weyn ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة معاشرة نوع عليه ولكن وحيكون صليسنت هذه المودة ورحمة أيكون صليسنت لباس سامر إلهي وكت المامي زوجين با لغت المامي طلبا زي ما وشي هريرها أيوة اسكبي أدون تلفتي قيدي وأدون استقوا آرون هاينا ننكر أولي shuruudo ilaa afara baynu soo marnay qofku marka laga helo inuu addoon guursan karo sida dee qur-aankuba ilaa saddex shardi buu dhigay haddaba maalinkiina sayidkii addoonta u shaqaynaysa habeenkiina nin kale u imanaysa nafaqadeedii dee laguma laha isaga ee sayidkaa ay maalintii u shaqaynaysa unbaa lagu leeyahy hayne tamkiin taama baan jirin intan oo dhan waxay ku baxayaan oo ixtiraasay u noqonayaan tamkiintii taamka ahayd baa la waayay intaasoo dhan waxaynu ka soo hadlaynay ruuxii dumarka ahayda sawjada ahayd wuxuu xusayaa marka mudallaqa laha nafaqa wa sufna tun la furay oo iska yeelanaysa biil iyo gurigii ay gelayso ruuxii dumarka in marka la furo qaarkood baa dumarkaa la furay waxay yeelanayaan biil in biilkii la siiyo waxaa kale yeelanayaan guri sanaa loo kala qaadaya wa ama almuctadda ruuxii dumarka ahayda cadadbaxa ku jirta fayajibu lahaa asufna inay markaa guri la siiyaa waajiba fii muddati alcidda muddana muddadan ay cadadbaxayso sawaaban waxaa isku mid a kaanat alciddatu ciddata wafaat ciddadani ha ahaato mid laga geeriyooday aw rajciya ama mid uu soo ceshan karo aw baa-i ama mid aanu soo ceshan karayn wax kasta oo dumarahoo furqa ku timi furqa sawaaun bilmowti aw bialaaqi aw bilfas midkay doonaysa haatee ninkan iyo afada xidhiirkiisu haya kol hadduu go-ay halka ay joogto ha ku cadadbaxdo laa tukrijuuhuna min buyuutihin walaa yakrujn ilaa an ya'tiina bifaaxishatin mubayina wa tilka xuduud allah waman yatacadda xuduud allahi faqad dalama nafs laa tadri lacala allaha yuxditu bacda dalika amra ciladii baa ilaha u raacinay gurigaa ruuxa dumara lagu furay yay ka bixi laa tukrijuuhuna idinku ha saarina iyaduna yay bixi waxa ilaahay dabeetana u raaciyey waa xad ilaahay xadda ah ilaaliya ha ka tallaalina xikmadda loo yidhi guriga ha joogtana waxa weeye laa tadrii lacala allaha yuxdiu bacda dalika amr ma ogid qofkanow inuu ilaahay arrin cusub keeno waxaaba iska macruuf markay isfuraanay bil dee muddo yar joogaan sabaneeye cesho inay isu soo hiloobaan oo u soo aakhira toosama waddadii iyo raxmadii dhex taala dabeetana uu idhaahdo un qiil baan raadinaya isagoo buclaynaya un laao waan cadhaysnaa sidanaan ahaa kanaa jiray waa markaa fursadii baa la siinaya iyadoo kama fogaanin oo cidda aan u geed fadhiisanayn sadaho diiqo raacinaysa iyo hawl kalena aan la gelin baa dee agtiisay tahay raajactihaa buu leeyaho habeenkiiba oo iska shamiranaya markaa arrinkii inuu agt agtiisa ka dhawaado gacantiisa aanu ka bixin baa meeshii fursad u haystaa ninkan way iska khilaafeen soomaalidii oo dee waa caadadaa khilaafsan sharciga oo waxay idhahaan naag la furay fadhi u laabaya haddii ay u yimaadaan iyadoo fadhidana waaba kicinaya waxay leeyahay halkii lagu gufuray baa fadhidaa horaa looga maahmaahay yaa miskiina dabeetna waataa horay kabaha ka ilata waa mushkilad jirta wey meelay geynayaana ma jire way barakicinayaan waana ka hadhayan markaa ciddadan ciddat lwafaat iyo cidda rajiciya iyo cidda daa'ina midkay doonaysaa amaa soo ceshan kara xataa tii daa'inka ahayd dalqadaha aa waxba u harin xaq bay u leedahay wa ama nafaqatu haddaba biilki falaa tajibu fii ciddat lwafaat ciddat lwafaat ma waajibo laasar asayrati da dee xoolihii dhaxalka dhaxal bay ku leedahay oo waa tanoo qeybteedii dhaxalka ahayd bay leedahay laakiin ma laha biil watajibu lirajcati muطlaqan tan iyadu uu soo ceshan karayo intanay cadadbaxa ku jirta biil bay leedahay hadday doonayso yaanay uurba lahaan wax uurabayay lahaan oo masaa'il dhowra ayay ka shabahdaa tan rajciyada ahi tan kale ee la qabo masaa'il dhowra bay ka shabahdaa dhaxalkii bay leedahay waxay leedahay masaariiftii bay iska leedahay waxa kaloo ay ka shabahays xataa haddii uu dukuul u sameeyo dee culimada qaarkood waxay qabaaba intaa laftigeeda ay rajciye noqonayso oo rajciyadii bilqowli wa bilficli labada way noqoto kuwa kale ee markaa qaba inaanu wadiga aanu ugu soo noqonaynin sida madhabtan oo kale marnaba inaan la xadayn bay qabaan iyaga laftooda oon meeshii xad imanaynin oon la odhanay qofkaa xaarasan baa ku dhaca marka axkaam badan bay rajciyadu ka shabahdaa tan la qabo welilbaa-ini in kaanad xaamila tii dalqadaha aanu waxba u reebin biil bay yeelanaysa marka ay uur leedahay wain kunna ulaati xamli faanfiquu calayhina xataa yadacna xamlahun fain ardacna lakum faatuuhuna ujuurahun markaa kolkay uurka leedahay iyo kolkay ilmaha jaqsinaysa labadaba uurkan dartii iyo ilmahan ay jaqsinaysa awgi ayay daa ku yeelatay ila caruurbay ku haysa yadfacu ilayhaa wuu udhiibayaa yawma biyawmin yawma bacda yawm maanta wuu dhiibayaa berri buu udhiibaya saas u waday wain lam takun ilbaa-inu xaamilan falaa nafaqata lahaa haddii ruuxa dumara dalqadihii aan waxba loo reebin guri way iska lahayd laakiin biil ma leh walkiswatu ka nafaqa rugiina ama dharkii biilkunbuu la mid yahay tii biil lahaydna dhar bay leedahay tii aan biil lahayna dhar male ka nafaqa siduu caynka exaala laydha min ijaazaati lkalaam ama mustaxsanaadka ka mid hadalkii in muujad laga dhigo intii la soo celin lahaa jumlooyinkii hore o dhan baa lagu exaalaynaya halkii hore wain ikhtalafa zawjaani labadii isqabayba haddaba murug fuqahada waxay sameeyaan qaaliban markay masaa'ilka iyo axkaamta kasoo hadlaan waxay raaciyaan markaa bal iyadoo la isku khilaafayna oo khilaafu dhacay sida xukunkooda u noqon lahaa ile bani aadamku waxay iska dhacda in fara badan in khilaafu ka yimaado wain ikhtalafa zawjaani fii qabdi nafaqa waxay isku khilaafeen nafaqada guddoomashadeeda falqowlu qowluha qowlkeeda la rumaysanaya oo iyadii un baa la odhanayaa saaro un baa la leeyahy biyamiiniha anaha mumakinatu ayru naashi hal qawl qawlha iyadii baa laleeyahay ku dhaaro markaa oo hadalkeedaa loo rumaynaya sidaasaana lagu keenaya wain ikhtalafaa fi tamkiini tamkiintii bay isku khilaafeen o iyadu waxay leedahay makantuhu nafsi isaguna waxa uu leeyahay maya wax tamkiinihi ma jiraan waa ay diidan fal qawlu qawlu qawlkiisa ayaa la rumaynaya oo waxaa la leeyahay ku dhaaro inaanay tamkiin samaynin ilaa an yactarifa inay inuu dee qirto mooyaane biannahaa makanat awalan mar hore inay tamkiin siiso oo dabeetana ay diido macnaha qofka kolba ku dhaaranaya waa qofka qowlkiisu asalka waafaqsanya oo sababta yamiintiisa loo rajaxayaa waxa weeye istitxaab alasl masaa'ilkii markaabay ka mid ahay dee aimada qaarkood adilada waarkay istixaab alasl asalkiibaa iyada qowlkeeda waafaqsay hala dhaariyo qowlkiisaa waafaqsan hala dhaariyo tamkiintii waa loo rumayn lahaa laakiin markuu sheegay inay makanisay nafsaha dee markaa asalkii waa la iskala soo dhaafay uma yaddaci nushuuda nushuud kuu sheegay wuxuu yihi annahaa makanat awalan kol hore ay makanisay buu uma yaddaci nushuus intaa kadib bay naashisad noqotay falqawlu qawluhaa iyadaa la odhanayaa ku dhaaro wakiyadaasaa la qaadanaya fawaariqdii ay lahaayeen nafaqada zawjada iyo nafaqat lmamluuk buu mid kamid a halkan ka sheegay waxau uhi wamataa taraka alinfaaqa calaya marka uu diilin waayo ninkii xaaskiisa muddatan muddo dheer saarat innafaqatu calayhi daynan ee wuxuuna ku noqonaysaa dayn ayay ku noqonaysaa in haddaa iminka ku heshiisaan hadduu halkaa dhiso maalin walba inuu yeelanayo toban oo aanu hawshii ka bixin u dhismihii wado un wado un marka ay isu timaadaanee dacwo heshaan maxaad odhan doonta ma tobankaa igumagahid baad odhan doonta hoosoo kugu jawaabi maayo hawshii halkii unbaan ka hayay marka iyadiina waa sidaas oo kale hawlbay ayaa ka dhaxaysay labadooda midba dhinacayo dee dhinaceedii way haysay un oo sawja un bay ahayd umakina nafsaha halkeedii un bay ka waday almuslimuuna calaa shuruudi wastaxalla bikalimati farjaha bikalimati illah marka iyadu caqdigii iyo heshiiskii la saxeexay bartii un bay kala haysay isagaa ka baxay idan way u biiraysay un waa lagu leeyahay waa lagu leeyahay waa lagu leeyahay weligiiba ha meerayso way ku biiraysaa dayn bay ku noqonaysaa waxa uu halkan haddaba ku xusaya markii la fasakayay haddii ay biilka weydo inay awood u yeelan karto haddii biilka waayo in ay awood u yeelan karayso inay qaadigii hor tagto oo ay fasakaad weydiisato haddii